dhallinyaradan oo ku shaqaysta xirfadda jarista timaha ayaa waxaa soo wajahay shaqayari kadib markii ah ay ku soo bateen magaalada beledweyne goobaha lagu jaro timaha meelaha qaar ah ayaa lagu jaraa tinta wax ka yar hal dollar taasi oo sabab u ah timajarayaasha kusoo badanaya magaalada beledweyne qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda timajarista ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey shaqayarida soo wajahday magacaygu waa cabdikooja waxaan ka mid ahay timajarayaasha ka howlgalo magaalada beledweyne xaalinta gobolka hiiraan yani sanadihii hore goobax badan aan ka shaqeynayaa aan ka mid ahay dadka ka shaqeeyo yani sanadihii hore waxay ahaayeen yani way ku yaraayeen magaalada waxaana ka maarey jirnay nolosha qoyska ayaan ka maareyn jirnay yani waxaa la arki jiray yoomkii ayagoo mataqaanaa ay goobtaada kugu soo galayaan dad fara badan maalinta mashquul ay iska tahay aan arki jirnay yani sanadihii u dambeeyey waxaa kusoo batay timajarayaasha maalintii waxaa laga yaabaa inaysan ku imaanin dad aada u badan ee ay ku yimaadeen laba qof iyo hal qof ay macmiil ay ku yimaadeen sidaasna mataqaanaa aan looga maari karin nolosha way adkaatay waxaana dhibkaas dhan waxaa keenay yani soo badashada ay kusoo bateen yani farqiga udhexeeyo sidii hore sanadii hore iyo sanadkan hadda aan ku jirnay weliba sanadkii ka horreeyey yani farqiga udhexeeyo dadka yani ka maareyn jiray noloshoodii yani waxaa laga yaabaa hadda inaysan ka maarey karin nolosha qoyska ay ka maareyn karin ee ay ku adag tahay waxaa jira markii hore gooba cayiman ay ku yaaleen tamajarayaasha haddana waxaa arkaysaa ayagoo meel walba ka furan yani meel dukaan agtiisa meelihii oo mataqaanaa caafimaadka agtooda ka furan yani iska soo horjeedaan markii horena waxaa mataqaanaa oo qaas u ahayd inaa goobo cayiman ay ka furnaayeen halkaasna aan ku shaqeyn jirnay balse hadda soo badashada ay soo bateen ayaa caqabadaas aydana mataqaanaa gaar u ah barkaaj walaal qaali waan dhowahay iyo horta aadan u wanaagsanahay shaqadan tamanjarahana dhowr iyo toban sana aan ku jiraa maasha allah alxamdulilah naftayda iyo nafta reelkayga kulli dhammaan waa ka kaafiyaa aan leeyahay aad ugu fiican aad iyo aad dhowr cunug hadda waxaa jirta shaqo baratay aan ku nasanay haddana weli waa sii wadnaa dhalinyarada waxaan leenahay dadka shaqa la-aanta ay kuwa kaleentaba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ah ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan ah oo ku shaqaysta xirfadda timajarista kuwaasi oo wajahaya shaqa yari baahsan